waxaa jira arrimo gaar noo ah oo arrimaha dumarka arrimaha dumarka waxay noqotay maadaama dastuurka guud uu u dhexeeyo bulshadii oo dhan uu wada dhexeeyo waxaa jira in muxuu ahaaye xuquuqaad badan oo ay leeyihiin hay-adaha muxuu ahaaye ka shaqeeya urada bulshada gaar ahaan haweenka oo kale inaysan dastuurkan aysan ku jirinin tusaale haddaan soo qaadana waagii dhaweyso boqolkiiba soddon wixii dhibaato laga soo maray waxaa ka mid ahaa maxaa yeeley boqolkiiba soddon dastuurka kuma jirinin marka hadda waxaan rabnaa mustaqbalka soo socda caruurteennu inaysan ku dhibtoonin qodob aan dastuurka ugu jirin inay raadiyaan oo oleeyaan oo dad kala tashadaan oo dad ka baryootamaan marka waxaa loo baahday urada bulshada inay ka shaqeeyaan oo dadka wacyigeliyaan oo dadka dignitariska iyo dadka qiimaha leh iyo dadka dowladda ku jira iyo hay-adaha bulshada ay dhammaantood ka wada shaqeeyaan nala ololeeyaan sidii qodobada muhiimka oo haweenka loogu dari lahaa dastuurka waxaad moodaa inaysan ku caddayn dastuurkeenna xaquuqda dumarka leeya sambal ahaan in loo soo qaata maahana ujeedada iyo dulucda annaga baahideenu tahay kuma cadda boqolkiiba soddon waa uu annagaa u dagaalanay dariiq kastaan istaagnay gabar kastaa u istaagtay si waxaan ku soo saarnay ilaahay xaaladiisa og yahay labaatan iyo afartan maanta la haysto iyo barka waxaan rajaynaynaa boqolkiiba soddon markaan leenahay ma aha baarlamaanka oo keliya inaan ka rabno waxaan ka rabnaa agaasimo guud inaan ka helno waxaan ka rabnaa wasiir ku-xigeen boqolkiiba soddon inaan ka helno meel kasta oo loo dhaqaaqo waxaan rabnaa boqolkiiba soddon inaan ka helno ma aha inaan baarlamaan keliya inaan ka helno rabno waxaa nagu lamaansan oo u baahan inaanu ololeyno dad badan oo aan awoodin inay dagaalamaan inay dastuurka xuquuqdoodii u raadiyaan wacyigelintan aan qaadanay oo aan rabno inaan bulshada oo dhan dareensiino ujeedadeedu ma aha inaan annaga isu samaynayno waxaan u samaynayno waa inuu wiilkeenna na taageero waa inuu walaalkeenna taageero waa inuu weligeenna na taageero waa inuu raggeenna na garab joogo waa inay dowladeenna na garab joogto marka annagu waxa weeye waxaan ku jirnaa hadday tahay golaha wasiirada marka aan joogno iyo hadday tahay baarlamaanka ruuxiisa wax alla wixii shuruuca iyo wixii arrinoo laga hadlayaba inaan u olino inay haweenku boqolkiiba soddon hayaan runtii waxaan aada ugu faraxsanahay dhaqdhaqaaqan la wado oo ah maxay ahayd hele thirty percent kootada haweenka in dastuurka lagu caddeeyo falilahi alxamdi waa ku guulaysanay meel fiicanna way kasoo gaarnay teetiga inaan gaarinay laakiin guusha aynu rajaynaynaa waxaa weeye in dastuurka ay noogu cadaato insha allah oo wax maaragtay lagu murmo sida four point fiveka loo qaybsado in salka loogu dhigo kootada haweenka ay ku qeexnaato dastuurka